إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan qodobada saaka oo jimco aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa weerar ka miin ah oo ka dhacay deegaan hoos yimaada degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiyihii hore ee maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ku tilmaamay mid jahwareersan maxkamadda ciidamada dowladda federaalk ayaa amartay in lasoo xiro maleeshiyaad ka tirsan macuusyada ku sugan gobolka shabeellaha dhexe kuwaas oo horey u dilay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk koox hubaysan ayaa nin shacab ah ku dhaawacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya intaasi waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii ugu doorkorona ee warkayaga subax haatanna u diyaargaroob ah isagoo faahfaahsan
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa subaxnimo jimcaha taariikhdii hijirada ay ku beegan tahay saddexda bisha rajab sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan saddexda janawari laba kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa weerar ka miin ah oo ka dhacay deegaan hoos yimaada degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose maalintii shalay weerar dhabagala hoose harsanaa loo soo agaasimay ay fuliyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dhacay duleedka degmada janaale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose kamiinkan oo markii dambe isku bedelay dagaal toos ah ayaa ka dhacay tuulada kaitoy oo dhacda duleedka degmada janaale inta la xaqiijiyay waxaa weerarkan dhabagalka ku geeriyooday sarkaal tari hurin ah oo ka mid ah askartii kamiinka ku dhacay waxaana lagu magacaabi jiray jiirey xuuriya dhaawaca ciidamada dowladda federaalk ayaa gaaray saddex askari ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sare u qaaday dagaalada ay ku dhiig bixinayaan ciidamada dowladda federaalka maamul goboleedyada shisheeyaha jinsiyada kala duwan leh kuwaasoo aysan hal habeen hurdo ku ledin dhufaysyada ay kaga sugan yihiin gobolada dalka guddoomiyihii hore ee maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ku tilmaamay mid jahwareersan faahfaahin ku aadan warkaas waxaa si amba qaadaya cali aadan xasan thaabit cabdi maxamed oo ah gudoomiyii hore ee gobolka banaadir ee dowlada federaalk ayaa tilmaamay in siyaasada arrimaha dibadda ee dowlada federaalk ay jahawareersan tahay wuxuu sheegay in dowladaha shisheeye ee taageera duulaanka soomaaliya ay ku sugu yihiin xaalad niyadjab ah inta badan ay sii wadi karin taageerada ay ku bixiyaan duulaanka soomaaliya
waa sax wax badan baa qaldan oo waxyaabo waxaa jira oo dalkan tusaale ahaan inta aan xasuusto ma dhicin dal midnimada soomaaliyeed gobonnimada soomaaliyeed madax banaanida soomaaliyeed inta ku xadgudba oo docodoceeya kadibna u bareera in ugu dambeyn lala fadhiisto iyagoo aan raaligelin ka bixin waa taariikh uguba etoobiya dalkeennay ku xadgudubtay dadnimadeennay ku xadgudubtay qiyamkeennay ku xadgudubtay sharafkeennay ku xadgudubtay sidaa darteed diblomaasiyadda dadaal iyo dabacsanaan way u baahan tahay laakiin mararka qaarkood qadiyadaha masiiriga ah dowladnimadu waa in lagu matalaa dareenka shacabka iyo rabitaanka shacabka dal iyo dowlad waxaa lagu yahay guud ahaan shacabka soomaaliyeed jahwareerka siyaasadeenna arrimaha dibadda in laga daayo maadaama dadka tiih badan ka qabaan ku daaleen rajabeelna ka qabaan dowladnimada waa inay sugnaataa gaar ahaan siyaasadeenna arrimaha dibadda xumaan iyo samaan midii la qaato laakiin ka turjumayso dareenka iyo rabitaanka shacabka soomaaliyeed taasoo ah in gobonnimadeenna midnimadeenna madax banaanideenna iyo qarannimadeenna iyo qiyamkeenna inaysan marnaba gorgortan tegin aysan gelin tan iyo wixii ka dambeeyey waxaa loogu yeeray shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee magaca loogu bedelayay ciidamada shisheeye ee admis waxaa iska soo dabadhacayay eedeymaha ay isku jeedinayaan madaxda dowladda federaalka iyadoona shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka ay qoys ka taagan yihiin xaaladda soomaaliya dhanka kale markii la eego xarakada mujaahidiinta ayaa waxay maraysaa meesha ugu fiican iyagoona isku diyaarinaya la wareegada dalka koox hubaysan ayaa nin shacaba ku dhaawacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahinta warkaas la diyaara cabdulaahi ibraahim muumin oo ah nin xoogsato ah ayaa kooxo hubaysan waxa ay ku dhaawaceen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ninkan oo dhaawac halisaas soo gaaray ayaa kooxaha hubaysani waxa ay doonayeen inay ka qaataan moobeelka nooca ismaartiga ah oo uu watay waxayna xabad kaga shanaqeen madaxa ilaa garabka waxaana isagoo aan xaaladiisa waxba looga qaban yaalla isbedel ku yaalla magaalada muqdisho ehelada oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey xaaladda ninkan dhaawacan iyo sida ay wax u gaareen
oo darti landilin waana moobeeladan wawiinaga eh dartiyoo landili moobeela laka dhacay marka lanki oo meeli osoo lakarbi oo moobeel yana ku moqonya walka qaadadi wal dhaci tuugi dhacti tuugi dili madayga waylan ku dhaway habad feero waylan ku dhaway habad osoo meeli alo onka seeni meeli ah ku qaadani isbitaal madiini jeyni isbitaal madiini markiinu jeynin isbitaalkeen lan oo walwiin wanan ku qobadina madleh haddana walma ku qobadi korna meelan ku qaadanana arri meeli ku qaadani haddana isbitaallaha isbitaalle oo magaalada oo muqdisho gudaho ka dhex yaalaan isbitaallaha oo muqdisho kamid yihiin ayaa sheegni hamiinkiina way hadda way ku jiifadahaya sariir oo boqol doolar eh dad oo masaakiin ahoo meelaha ku qahina iskaana kanti jamaadi haytina way ku adeegiday ma islaama haaldaas suuqa tabeelaha ka adeegiday wal qudaar qudaaree moose iyo asalaad salaati iyo idisan yaal jahan adeegidi haaslo haay walayo ha adeegidi lan idisan jeedo haay meelaan ku horkoy telefoon wana meelaan telefoon liska dilahay haafado hamiinka lan galahay telefoon oo dhacahay marka telefoonki wiinagi telefoon dartisan ayaa lafoojan burbureen oo habeen ambeeli ciidamada dowladda federaalk oo marna wata dareeska ciidanka marna dhar shacab ah soo xirta ayaa dhac bahsan ka wada magaalada muqdisho waxayna dadka u dilaan moobeel iyo waxyaabo la mid ah warkaan dhegeystayaal subaxnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ee alfurqaan maxkamadda ciidamada dowladda federaalk ayaa martay in lasoo xiro maleeshiyaad ka tirsan macawisleyda ku sugan gobolka shabeellaha dhexe kuwaas oo horey u dilay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka faahfaahin umuurtaas ku saabsan waxaa la diyaara farxaan cali cabdulaahi iyadoo maalmihii lasoo dhaafay dowladda federaalku ay ciidamo u daabashay deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe si ay u baaraan maleeshiyaad ka tirsan macawisley askar ka mid ah dowladda federaalka ku dilay deegaankaasi ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in maxkamadda ciidamada dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay muqdisho amar ku bixisay in la soo xiro maleeshiyaad ka tirsan macawisleyda ku sugan shabeellada dhexe kuwa oo la sheegay inay horay u dileen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka xubno ka socday maxkamadda oo tegay deegaanka ceelbaraf ayaa sheegay in baaris kadib ay ogaadeen shakhsiyaadka geystay dilka ayna u jartay warqad soo qabasho ah cabdicasiis cismaan faarax oo ka mid ah xeer ilaaliyayaasha maxkamadda dowladda federaalk ayaa akhriyey warqad ka soo baxday maxkamadda islamarkaana ku xusan yihiin tirada iyo magacyada dadka la baadigoobayo wuxuuna yidhi eedeysanayaasha ku eedeysan faldembiyeedkaas dilka ah islamarkaana baxsadka ka ah ee warqadda soo qabashada ah loo jaray waxa ay keliyihiin kow aways cali hubdiin labo cabdishakuur guraal cali sow sheelaro saddex xuseen nuur cali indhoole afar daa'uud maxamuud jiile shan qaasim cabdi cariif lix nuur maxamuud jimcaale nuur maxamed jimcaale toddobo cumar axmed cabdi siddeed maxamed axmed cabdulla shiikh sagaal maxamed catoosh toban nuur tuxubow turbaaye toban iyo kow xasan maxamed macallin xasan qori toban iyo labo shukri mukhtaar yuusuf shukri goonshe toban iyo saddex sahre cabdishiikh sidaas darteed dhammaan ciidamada qalabka sida waxaa la farayaa inay soo qabtaan eedeysanayaasha magacyadooda sare ku xusan yihiin ciidanka ceelbaraf lagu dilay ayaa waxaa lagu warramayaa inay ku sii jeedeen qaybo ka mid ah gobolka hiiraan si kastaba ha ahaatee xiisad ayaa weli ka taagan qaybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe taasoo hab qabiil loo abaabulay colaadahan ayaa waxaa lagu eedeynayaa inay horinayaan madaxda ugu sarraysa dowladda federaalk
warkii oo dhegeystayaal saaka oo jimacaad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah el furqaan waa igaainta